wasaaradda bilaantiyo xuquuqul insaanka hirshabeelle ayaa kulo ngaalan ku hadlayay ku qeybgalka bilaanta nabad iyo amniga la qaadatay ururka bilaanta ee degmada warsheeq ee gobolka shabeellaha dhexe kulunkayo weliba gobro ku hayaya wasiirka wasaaradda bilaanta iyo xuquuqul insaanka hirshabeelle wasiiru dowlaha wasaaradda iyo qaybo shil duwan ee bilaanta degmada warsheeqa siyo bilaanto qaybunkunagadaga nabadda iyo amniga dalka intiiya dareertiyo kulunkiyo weliba laga gorofeeyay mudnaantiya bilaantiyo kaleyiga nabadeynta iyo reerhelyisiinta iyo sida wadajir ee lanku qeyb qaadan lahay ilaalinta nabadda iyo horumarinta bilaanta soomaaliyeed ee ku noolaga deegaanada dowladda hirshabeelle wasiiru dowlaha wasaaradda bilaantiyo xuquuqul insaanka dowladda hirshabeelle sacdiyo maxamed yaa sheegtay in yaka wasaarad ahaanga marwalbiyo ka dadaalayaga sidii bilaanta hirshabeelle iyo an heli lahaayeen xuquuqdiyo iyo koranqaadowqa aqoontiyo iyo kaalin muhiim ee ku qaadanga nabadda isdhexgalka bulshada degmada warsheeq waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweynta aada wasiiradda iyo wasiir dowlaha iyo tiimka aad ugu soo dhoweyseen degmada waxaa idinkugu nimid booqasho wax badanna waa soo wada shaqeynay tiiman wasaaradda ka socda mar walba waa yimaadaan warsheeq waxay haysataa gabdho firfircoon shaqo abuurna loo samayn karo nimcadan ilaahay siiyey ka wasaarad ahaan wasiiraddii iyadoo maaragtay maanta nasiib wanaag nala socoto in baahiyaha gabdhaha ay qabaan lasoo gudbiyo hadday jiraan gabdho doomale oo badda ka shaqaysta hadday jiraan si shirkadahaas iyo howlahaas tiim gaar ah oo haweenka ka shaqaysanaya kalluunka loo abuuro dumeystikadii sidoo kale waxbarashadii iyo farsamadii gacanta in la helo gabdho shaqaysanayo in la helo gabdho ka qaybgalayo nabadda iyo amniga biliiska gabdha yaryara hadda meeshaan ka muuqdo in biliiska degmada ay la shaqeeyaan deegaanka deegaanka maadaama uu nasiib leeyahayo dad ohli diin ay degan yihiin dhibaatooyinkii dhacayay inta badan ay ka nabad gashay ilaahay mahaddiis waaye waa ilaahay aan uga mahad celinaynaa marka aniga war badan ma iiga furna maanta waxaa jooga wasiirkii wasaaradda furitaankaas laygusoo laygu soo dhoweeyey reer warshiiq baahidooda maanta waa la hor fadhiyaa